kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska muran iyo isfahmi waa muddo soo jiitamayey oo ka dhex taagnaa maamulka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa ugu dambayntii dheliyey in kulanna ka dhacay magaalada muqdisho lagu doorto guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen cusub oo la sheegay in ay beddelayaan mas-uuliyiinta xilkaasi horey u soo haysay kulankaasi dhacay horraantii toddobaadkan ayaa guddoomiyaha haweenka qaranka loogu doortay ayaan cabdulaahi axmed afrax aniga iyo guddoomiye ku-xigeenkayga waxaan idiin ballanqaadaynaa hadduu ilaah yidhaahdo inaan si hagar la'aana sidaan hore idinkugu sheegay idinkugu shaqayn doogno kuwa gobolka banaadir jooga kuwa gobollada jooga degmo walba iyo xaafad walba iyo guri walba haddii ilaah yidhaahdo waxaan mar labaad mar labaad iyo mar saddexaad idinkugu mahadnaqaayaa sida qiirada leh oo aad nooga soo qayb gasheen maanta hase ahaatee batuulo axmed gaballe oo ah guddoomiyaha ay haweenka ku shiray magaalada muqdisho sheegeen inay xilka guddoomiyenimo uga qaadeen ayaa sheegtay in kulankaasi uu ahaa mid lasoo yabyabay oo aan haysan wadiiqada aasaasiga ah ee lagu dhisay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyadoo arrintaasi sharaxaysana waxay batuula tiri arrintaani waa arrin jahawareer ah oo lagu jahawareerinayo ra'yiga gabdhaha soomaaliyeed waayo ma waafaqsana sharciga iyo dastuurka u yaalla ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ee wakti maaragtay doorasho uu gelayo iyo waktiga uu qofka mas-uulka ah doorashada xilligeeda ay ka dhacday iyo marka la dooranayoba waxaa qabanqaabiya ururka haweenka qarankaa qabanqaabiya waxaana doorashadu ay ku dhici kartaa oo ay ansax ku noqonaysaa marka dhammaan ururka u gaarsiiyo dowlad goboleedyada ururadooda haweenka si ay maaragtay iyaguna uga qayb galaan oo ay ugu soo diyaar garoobaan iyada oo muddo dheer dalkana u burbursanaa waxaan aada iyo aada uga shaqeynay in horta marka hore laysku xiro haweenweynaha soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo gobolada iyo degmooyinka si ay u samaystaan mabaadi wadajir ah oo la xiriirta howlgalka ururka iyo dastuurkiisa arrimahaasna ururka ayaa iska leh sharciyan inuu maamulo oo uu qabto laakiin dad xamar laga soo ururiyey oo sumadlaawayaal markaan leeyahay qof kasta waa soomaali gabdhaha laysu keenay waa soomaali laakiin waxaa la rabaa qofku inuu ka yimaado ururka haweenka maaragtay ma ka imaan karo suuqa kama imaan karo ama xerada barakacaha kama imaan karo iyadoo isagoo ururka haweenka qaranka una ka tirsanayn xubin ka ahayn maamulkiisa iyo taladiisa iyo isku xirkiisana guddiga uga wakiilka ah uusan soo salagti garaynin uusan usoo dirin dhinaca kalena ayaan cabdulaahi axmed afrax oo ah guddoomiyaha lagu doortay kulanka ka dhacay muqdisho ayaan weydiiyey waxa ay uga jawaabayso eedeymaha ay batuulo soo jeedisay horta xilku waa wuxuu ahaa afar sano oo batuulo afar sano ayay ahayd inay hayso maalintii la doortayna macnaha jaraa-idyada laga sheegay oo youtubyada ku jirta oo meel walba ku jirta mideeda labaad waxay ku darsatay laba sano oo dheeri ah horta midda xilka ah midaas xilka sidiisana ma aha macnaha waxa uu qofka forever ugu haynayo weligiis ay tahay inuu hayo qofka wakti cayiman ayuu leeyahay oo sanka ku koro wakti oo uga degan way jirtaa marka anigana kuma imaanin si qalooca doorasho la baahiyey oo basuulo xilka looga qaaday oo social media ku jirtay oo ayaan kusoo gala horta doorashada dee guddigii ka qaaday oo ay iyada kamid ahayd oo iyada la shaqeynayay oo ka qaada ayaa haddana iclaamiyey doorashada anigana doorashadii markaan maqlay macnaha waxaan soo buuxiyey shuruudihii laysaga baahnaa oo ahayd si aada u gasho doorashada waxay waxay lahaayeen criteria aada ku galaysay markaan soo buuxiyey sharoodihii oo dhan dee waxaa la qabtay doorashadii doorashadana ma ahayn mid qof ama laba qof ay dooranayso wuxuu ahaa shanta beelood haweenka sida ula socotidba ma qabaan four pointy five waa shan soo shanta beelood oo ka kooban min lixdan iyo kow qof taasoo ah saddex boqol iyo shan cod saddex boqol iyo shan cod oo haweena oo shanta beelood ka tirsan oo gobol walba ka yimid oo gobolba matala ayaa horta joogeen oo ma ahayn wax macnaha qarsoodi a waana ka xumahay guddoomiyihii hore basulo sheekh axmed inay tiraahdo doorashada xaq ma aha way ogeyd waa laga waa la casumay inay kasoo qayb gasho ama ay qabato muxuu ahaa doorasho sax ah labadaba ma dhicin guddigii shalay ka qaaday ayaa doorashada iclaamiyey anigana waxaan u malaynaa xaq inaan u leeyahay inaan doorashada soo galo batuulo ayaa shaki weyn ka muujisay in gabdhaha isugu yimid kulankaasi ay yihiin kuwa iyada xilka ka qaadi kara marka la eego nidaamka ururka iyo xubnihiisa waxaa iyadoo arrintaasi faahfaahinaysa islamarkaana sharaxaysa waxa ay ula jeedo barakacayaasha ay batuula tiri waxaan ula jeedaa dad badan oo ku nool barakacayaasha ayaa lagu abuuseeyaa in lacag la siiyo ama cunto la siiyo oo la yidhaahdo waxaas ii samee ama waxaas ii dheh marka barakacayaasha dad fara badanaa ku nool oo soomaali ah oo u baahan in loo qiimeeyo oo la qadariyo oo xaquuqdooda la dhowro laakiin in la isticmaalo oo loo isticmaalo in maaragtay codkooda iyo masawirkooda la yidhaahdo waxbay yidhaahdeen ayna ka warqabin ama aysan ogeyn waxa ay yihiin marka arrintaas markaan leeyahay barakacayaasha ama dad kale oo meelo kala joogo oo laga laga keeno oo iyaguna waxa ay ka hadlaayaan ama loo sheegayo ama munaasabaddu ay ku saabsan tahay aan wax xoga ka haynin in la yidhaahdo waxbay doorteen waa khalad sharci daro sideedana waxaa samayn kara doorashada ururka haweenka qarankaa samayn kara marka in gabdhaha la jahawareeriyo kuwa masaakiintaana inta meel la isugu keeno la yidhaahdo maanta qadaa la idin siinaya oo baawuraac iyo xoogaa lacagaa la idin siinaya iyadoo looga jeedo in t v-ga laga marsado oo muuqaalkooda la qaato oo la yidhaahdo waxbaa lagu sameyn waa abuse lagu sameynayo haweenka soomaaliyeed sharafkooda iyo karaamadooda waana maaragtay sharci daro arrintaasina dadkii ku dhaqaaqay waxay heli doonaan waxa ay shaqaysteen sababtoo ah ururku sharciguu ku dhisan yahay ururku madaxuu leeyahay ururka doorashadiisa isaga ayaa iclaamin kara dadka xubnaha ka ah ayaa la dooran karaa lana mataqaana waxna dooran kara laakiin dad banaanka inta laga soo ururiyey la isu keenay maaragtay lagu khaldaayo ra'yiga haweenka soomaaliyeed magaalada xamar ka dhacay magaalada xamar ma ahan meesha laga dooranayo ururka haweenka qaranka oo keli ah waxaa laga dooranaya ururka haweenka qaranka dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobolada iyo degmooyinka dalka ayaa ergooyin soo dirsanaya oo ay meesha ku ballamaan isugu imaanaya oo caasimada ku kulmaayo oo dabadeedna dooranaya cidda materi doonta labada shirweyne inta udhexaysa ayaan ayaa hase ahaatee hadalka batuulo iyo eedeymaha ah in dadka doorashada ka qayb galay aanay ka mid ahayn ururka haweenka qaranka waxay kaga jawaabtay aniga maanta waxaan ku imid codka haweenka soomaaliyeed qof lasoo aruuriyey iyo qof lasoo yeelo mid haweenka haweenka meesha joogana kaararka waxay wateen ururka haweenka qaranka soomaaliyeed guddiyey lahaayeen muxuu ahaa wax walba way u dhamaayeen doorasho inay qabato ayay ahayd afartii sano way u dhamaatay laba sano ayay ku dooratay dadka ay leedahay macnaha kama tirsan ururka way ka tirsan yihiin waxaa kamid ah caasho cumar geesdiir waxaa kamid ah zahra maxamed amiin waxaa kamid ah maama dahabo waxaa macnaha dadkii oo dhan magacyada horta ma soo wadan koobi karo dadkii oo dhan batuule axmed gaballe waxay lafsad ahaanteed qarsan tahay in muddadii ay sharciga u lahayd inay hayso xilkaasi ay laba sano ugu darsantay waxaanay arrintaasi ku micnaysay wax alla wax ka jiraa ma sababtoo ah marka horeba ururka haweenka qaranka xilkiisa qofka haya waxaa u dhiibta xubnaha ururka haweenka qaranka ururka haweenka qaranka qofka mas-uulka ka ah ama guddiga mas-uulka ka ahna waxaa xilka ka qaada oo doorta dadkii mateli lahaa ururka ururka haweenka qaranka laakiin qaabka hadda ay ku hadlaayaan iyagu ma aha qolo wakiil ka ah ururka haweenka qaranka oo magaalada degan banaadir oo loo wakiisho inay ururka haweenka qaranka fiiriyaan marka xilkiisu ka dhaco oo ka qaadaan xilka oo dad kala magacaabaan awooddaa ma laha awooddaa waxaa iskale dadka markaa ku fadhiya ururka haweenka qaranka oo lasoo doortay waxaana iclaaminaya iyaga ayaa iclaaminaya aniga in doorasho aan galno oo haweenku gaaraan inay isdoortaan waa diyaaraan u ahay ururka haweenka qaranka diyaaru u yahay wuxuu ka shaqeynaya muddo laba sano ah dastuurka isku xirka sidii laysula xiriiri lahaa qaabkii loo fulin laha waxaasoo dhan laakiin waxay u baahan tahay dhaqaalihii iyo waxay u baahan tahay waktigii in laysla meel dhigo oo ay go-aansadaan dadka ay ka go-do talada ee ururka haweenka qaranka gobolada dowlad goboleedyada iyo xarunta u fadhiya dad banaanka marka ka jooga oo aan shaqo ku lahayn oo weliba qaarkood xildhibaano yihiin oo qaarkood dowladda u shaqeeyaan inay boobaan oo dhahaan ururka haweenka gobolka banaadir baan ku dhisanay ururka haweenka gobolka banaadir laguma dhisi karo waayo gobolka banaadir waxaa lagu dhisi karaa ururka haweenka gobolka banaadir aa lagu dhisi karaa goormay ahayd marka in la qabto shirweynaha ururka haweenka qaranka oo iyo maamuladana soo dirsanayeen wakiiladooda meeshii la doonaha lagu qabtee waxaa waxaa loogu talagalay afartii sanaba mar in la qabto shirka in la qabto laakiin maadaama dalkan duruufo fara badan iyo dhibaatooyin fara badan iyo kala daadsanaan ay jirto afartii sano way dhaaftay hadda waxaa ku darsantay laba sanaa ku darsantay labada sano oon la gaarin ka hor baan diyaarinay barbosalkii oo xarunta ururka haweenka qaranka ee magaalada muqdisho ku taalla ay diyaarisay in la wargeliyo gabdhaha gobolada si ay maaragtay isu soo dhisaan oo ergo usoo doortaa waxaan ilaa hadeertaan layslahayn dhaqaalihii lagu qaban lahaa shirweynaha waxaa marka taladeedii iyo go-aankeedii uu la yaalaa gabdhaha gobolada ee dowlad goboleedyada ee ururka haweenka iyo ururka haweenka qaranka inay inta isku yimaadaan isla sadgareeyaan dheydka ay ka dhacayso ama maalinta ay ka dhacayso doorashadu degmooyinka maalinta gobolada ay ka dhacayso iyo maalinta dowlad goboleedyada ay ka dhacayso iyo maalinta ay ka dhacayso shirweynaha xamar lagu qaban doono oo dhammaan ay isugu imaan doonaan erge ka socota dowlad goboleedyada dalka gobolka banaadir haweenka shaqeeya haweenka ee ciidamada qalabka sida kuwa ardayda ah kuwa ganacsatada ah kuwa barakacayaasha ah iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee haweenka soomaaliya dad la felaya oo ay soo doorteen oo magacooda ku hadlaaya inay kasoo qayb galaan shirweynaha dabadeedna lagu doorto golihii dhexe ee ururka haweenka lagu ansixiyo dastuurka ururka haweenka iyo qorshayaasha uu ku shaqeyn doono isla markaana ay doortaan golahaasi dhexe maxaan ku idhaahdaa guddigii hogaamin lahaa oo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenadii iyo xogiyihii guud iyo waaxyihii iyo ay maaragtay hay-adihii shaqada usii qaban lahaa marka arrimahaasi waa arrimo ku qoran dastuurka iyo xeerka iyo barnaamijka ururka ku shaqeynayo ma aha qolo xamar joogta oo dan gaara iskale dad intay meel isugu keenaan oo qof yidhaahdaan qofkaan doorta maaragtay la yidhahdo qofkaasaa la doorta ururka ma aha urur banaanka yaalla ma aha waa urur le sharci waa urur xarun leh waa urur madax leh anaana hadda guddoomiye ka ah haweenkii ka soo qayb galay kulankii lagu doortay guddoomiyaha cusub ayaa u muuqday kuwo u riyaaqsan qabashada kulanka iyo go'aanada ka soo baxay hase ahaatee idaacadda v o edu ma xaqiijin karto in haweenka ka soo qayb galay kulankaasi ay xubno ka yihiin ururka haweenka qaranka soomaaliyeed sida ay sheegtay ayaan cabdulaahi afrax iyada oo sidoo kalena aan idaacaddu xaqiijin karin in gabdhahaasi ay ahaayeen kuwo laga soo ururiyey xeryaha barakacayaasha ee ku yaalla magaalada muqdisho sida ay tilmaantay batuule axmed gaballe xallinta iyo kala saarista mas-uuliyiintan haweenka ee gorodda isugu jira ayaa ah mid u baahan dhexdhexaadin dhinac saddexaad guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyskana toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno nabadgelyo